mawjadaha siyaasadeeda mooshinka hadda waxay ka socdaan maamulada ka jira soomaaliya waxay wataan dabeelo xoogan oo maamulada qaar waxay tareenka ka tuureen madaxweyneyaal xilka hayay mooshinkii ugu dambeeyey waxaa isticmaalo baarlamaanka hirshabeelle waxaana xilkii ka qaadeen madaxweyne cali cabdulaahi cosoble maxaa ugu wacan mooshinada maamulada kasoo cusboonaaday waxaan su-aashaasaan weydiiyey cabdulaahi maxamed shirwac oo si dhow la socda siyaasada soomaaliya marka dee sida loo kala roon yahay ama marka horeeto galmudug iyo hirshabeelle muran iyo qayle ayay ku abuurmeen marka jiradaas ayaa ayaa hayda dhaqaale ahaanna way ka liitaan meelaha kaleeto marka weliba gaar ahaan puntland iyo jubbaland way ka liitaan ma haystaan dhaqaale ay maaragta ay ku shaqeeyaan ma hayso waaqicina looma dhisin de waxa weeyaan baarlaman boqol kusii dhow iyo wasiiro labaatan iyo shan iyo ka badan ah maba qaadaba meeshu meeshuba ma qaadaba yani waaqici maaha yani run run ahaan yani run kuma fadhiyo marka waxa dhalanteednimadii lagu abuuray ayaa ayaa door yeelanaysa ayaa ayaan qabaa dhalanteednimadii lagu abuuray oo ahayd yani tirada marka la fiiriyo dadka aqoontooda matalan galmudug iyo iyo iyo iyo hirshabeelle waxay kaga duwan yihiin meel kasta yani waxa weeyaan xamar iyo bannaankay degan yihiin meeshiiba ma deganaba boqol kiiba sagaashan ma deganaa gobolkii ma degana gobolkii uma shaqaynayaan marka qofkaasi waxa weyaan kharaj dheeraado u baahan yahay markii la shirayo waa inuu xamar diyaarad ka raaca dhulka ma mari karo marka uu shirku dhammaadana waa inuu haddana diyaarad soo raaca hoteel qaaliyo xamara waa inuu jiifaa baarlamaanada maamuladu waxay u muuqdaan kuwa maraya dhaba ay hore u faleen baarlamaanka dhexe sida uu sheegayo barsoor liibaan ciise madaxa daraasaadka sare jaamacadda muqdisho mooshinada ay wadaan baarlamaanada maamul goboleedyada marka la eego ma aha mid cusub oo iyagu mar walbaba waxay ka shidaal qaataan baarlamaanka federaalka ama baarlamaanka dhexe dowladda dhexe baarlamaankeeda ayay ka shidaal qaataan oo waxa weeye macnaha baarlamaan waxa la yidhaahdo waxa uu qabto thaqaafadeeda iyo culturekeeda inta badan mas-uuliyiinta hadda lasoo doortay ama ku yimi four pointy five aqoon uma laha marka aqoon waxaa u ah keliya maxaan arki jiray sida hadda dad badan yacni oo aada yacni wax u taxliiliya ee ka hadla analyse ku sameeya waxay yidhaahdaan soomaaliya dowladnimadeeda waxyaalaha mararka qaarkood nidaamkan mucaasirka ay ula jaanqaadi la-dahay waxa weye mas-uuliyiinta horboodaya ayaa inta badan waxay ka shidaal qaataan dowladdii dhexe ee siyaad barre barofeor ciise ayaa u sheegay v o a in dhammaan marka la fiiriyo baarlamaanadu ay muuqanayso inay gelgelaan hogaankooda iyagoo u maraya hanaanka mooshinka loo yaqaan
mooshinada waxaa ka mid ah oo ugu muhiimsan galmudug arintii mataqaanaa ku timi hadda tii ku xigtay ilaa iyo hadda oo weliba la hadal hayo hirshabeelle iyadana wey jirtaa maamul goboleedka puntland marka la fiiriyo maamul goboleedka puntland isagana waa waatay maalindhood xukuumadda la riday iyaduna hadalhayn iyo xoogaa buuq hoose iyo maamul goboleedka koonfur galbeed isagana ka socda meel walba waxaan isleeyahay hadalhayn iyo yaa jirta marka waxaa waaye dowrkii ay lahaayeen iyo saraynta sharciga ayaa asaas u ah mushkiladan maanta aloosan cabdulaahi maxamed shirwac ayaa qaba in dibogis lagu sameeyo siday ku abuurmeen baarlamaanadan muxuu aha xalkuu iska cad yahay ayaan umalaynaya haddii la isla garan kaa loo noqonayaa waaqicigii rasmiga ah ayaa loo noqonaya run baa la isu sheegayaa yacni xildhibaankani xildhibaan maaha rasmi ah waa xildhibaan shalay laga rabay in maamul lagu sameeyo haddana waxa weeyaan waa inuu maamulkii iska waxuqabso ugu adeega runta runta taalla meeshu waa taas aha markii lacag la shaqeeyo oo ay timaado markaasi maaragta hala qaybsado waaqiciga dhinaca aan siyaasiga ahayn oo bulshadaana waxa waaye meesha dadkiibaa baahi ugu dhimanaya oonay ugu dhimanayaan way soo barakaceen dagaalaa soo barakiciyey abaar baa soo barakicday dadkaas ayaa la rabaa inay wax u qabtaan iskaa wax ugu qabsan tan practicalkaa meesha taallaayo waa taas waay intay la-eg tahay suuragalnimada in maxkamadda sare ee soomaaliya arrintan soo farageliso barofeor liibaan ciise ayaa ka muujiyey rajaxumo arrintaasi maadaama go-aankii maxkamadda sideedda xildhibaan dhowaan uu laalo baarlamaanka soomaaliya waxay ila tahay waxa yani ka dhalanaya yani haddii ay tahay dowladda saraynta sharciga waa la yaqaana maxkamadda sare go-aankay soo saarto caalamka xorta ah caalamka dimuqraadiga ah caalamka ilbaxa ah weligood lagama daba hadlo leanna waxa iyadoo ilaalinaysa shuruudaheedii oo dhan ilaashanaya laakiin inta waxa weeye baarlamaankii federaalka hadda go-aankii ugu dambeeyey maxkamadaba aanan dheg jalaq aanan u siin marka haddii maamul goboleed iyaguna ay soo rafacaan ani ilama aha maxkamadda inay xataa yani gelayso lanna tii hore oo oo taaga oo ishiisa ay sii muuqato ma gelayso baarlamaanada maamul goboleed waxay hore xilka u qaadeen madaxweyne cali cabdulaahi cusablo kii ugu dambeeyey cabdikariin xuseen guuleed baarlamaanka puntlandna wuxuu kala diro golihii wasiirada cabdulqaadir okey v o a muqdisho